waxaanu ka mid ah ardayda baradaasa ilmaga caafimaadka ee macadka almicraaj ee magaalada baydhabo way ballan qobday tababar ogoon kororsi kaasoo ay ka qaadayeen baraatikada qaybasho shal duwan ee caafimaadka sida emerjensiga sheybaarka iyo qaybo asaasiyaadka iyo haano kalo badan waybana ardayda qaybo baraatikadiyo kaga hadleena isbitaalka tiirow ee magaalada baydhabo iyo goobrow ku hayeen maamulka guud ee isbitaalka maamulka iyo macalimiinta ardayda waxaanu ku mid ah ardaydii langobday baraatikada ee walyaabo iyo baradeen iyo weyba iyo habandhigana walyaabo markaas iyo la barayo oona sharaxaad gubiyeen fahamkiiyo markaas ku qaban iyo sida markaasan ka shaqeeya doonaan bulshadiio
haddii waterfall injectionkaas white waba isticmaalo korta aaroogo bakaldan sii baanyaa jeelkun oonaytay khateetar kilka injijioo limariyo magaasha meebaleere ena maaleere meebalan isticmaalay dadka markii saxarada ka hirante afkana meekusew aivina meekusew murugna meekusew meebalox aniskaalkukusheesee dabiacajidka lakugtafajee asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magaya weebaleere usmaan maxamed cali weyba kumadaha ardayda oo dhakadaas macadka almiraaj educational college geeka wayba baraatika hagaadaanahi tiro hospital waxyaabaha geeka sikow insharaha doon wayba kuma dahan qalabka la kacabarow cadaadiska jirka cadaadiska dhiiga la kacabaro wayba waxaan lamaqaalba la kacabare qalabkan wayba dheerahi digital leere digital maan digital leere kan usuun waybu ahaa waa isla galabtilayo laakiin walyarku gudubanye usuun wayba lankasayhi maana waa lankasay wayba leha markaan ilaa iyo afar qaybada leeyi qeybtkood waybu ahaan dateka yaa qoraasa ama taarigta qoraasa systoliga yaa qoraasa diastoliga qoraasa balsireedkan sasoo kalakin saare
irbadun waybu waa irbadoo mlbalna isticmaalay inta dermalka badanaan dadka oo diabeeti qabaan ka dura waana huseen geekna basharaad guudku biifaday maqlubiin allah ugaadi hijbi hebel hebel ku baaray lankasto emergency ka jar mebel la wiin iyaal maamo uur leeyo anaytii maamo uuran lahayn hadda geeg meba sharahaani lan oo aadiye u uuran lahayn meybeliya normaranjile normaranjile migeelka meyba tumila mitumisid lukada sida calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nolyaro mucaad geegna sharaxfadaha ahaan cateterization qofka silanka sameeyo cateterization qof markii aan sameeyo sorta markoodnan baahanta bukaankeedan sameeyo lahayti madaas kudimeenban baahanta qalabaadan baahanta qalabaadkaadan baahanta may kumid ahaan kateetarkiian baahanta kateetarka marka miba kooyay noocyo badan kooye tumiliya kooye tumisiyada kooye tumi afar nadulan baqaaba lan siiye dad wiink meel ba siiye tum ili iyo tumisiyadka la siiye awlaadina tum in lama tuman siyad lan baada siiye qaabshiye lan siiye may kale lan baahaday madun jeelka lan baahaday jeelu siina madun badana meel ayba laku helay isbitaalada layla ku helay isbitaalada layla ku helay marka lan koob ismiil kala roogo miba an isticmaalo kor tatrashilin an isticmaalo kor taas ku dib marka tan faa'iidadii mayb waha madada baxaalka kangeliya fadaas mayba bismillaah anolo oo magacay tamra cabdulaahi maxamed oo dhakado macadka almiraaj educational college weba geek baraataka dhaadaana isbitaalka tiirow weba ninfudusaay ilaahay kusikoo maamulayaasha iyo nay taqaatiirka weban ka mahadnagay baraatakadiyo ninfudusaay baraataka badana qaadna weba kasaaidinay walbadan weba kuma tahay balaad guruubka iyo nay kateetarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo mahaa ileero raxmo yimaan cali ogsood macadka cabdimiraad educational college oo geekana baraadka qaadaani isbitaalka tirow oo mayban baraadkaas niinfulsaayan maamulka iyo dictoriaag iyo maamul isbitaalka tirow iyadan mahadsanyin maybana kumid tahay baraadkayaalkuna qaadani raajigtada iyo si oksijiinta dhinhirow balaad gruubka iyo kateetarka walbadan kumid tahay eed iyadan mahadsanyin maamulyaalka iyo dictoriyaalka isbitaalka tiirowda waraxmatullaahi barakaatu magacay maybal ere cali maxamed ilkoole oo ku mid ah ardada mahadka almiraad educational college maadada ownu baradaan mayba general health mayba geeka baraatika qaadaan baraatikadaasi oo ah gulukos korto silan baaraw iyo balaad baraasha aadiska dhiiga iyo wayba waaha asajijaraan kateetar silan hirow marka wayba waa bahada hiro hospital iyadan kama hasanin sidii arda wanaaga ilayo mayba baraati ka taniyeen xarumo caafimaadka ee magaalada baydhabo iyo weliba iyana hana marwalba ardayda baradaasi ilmaga caafimaadku ku caawiyayaan si markaas oon horumariya lahayaan xirfadiyo waanayo ku taageerayaan iyo markaas oon shaqeeyaan bulshadiyo